somalilan ayaa daboolka waxay ka qaaday markii u horreysay inay joojisay saldhiggii milatari ee imaaraadku ay ka dhisayeen magaalada berbera ayna u bedeleen garoon duyuuradeeda oo shacaba sidaasna waxaa magaalada berbera ka sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa hadalkan ka sheegay magaalada berbera xilli uu ku guda jiray socdaal uu ku marayay magaalada waxa uu sheegay madaxweyne biixi in ay jirto isbeddel lagu sameeyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada berbera isagoo sheegay in gebi ahaanba la joojiyey bayskii milatari ee dowladda isutagga imaaraadka carabtu ay dhisaysay waxaana taasi beddelkeeda madaarkuu noqon doonaa buu yidhi mid shacabka u adeega oo ay ka soo degaan kana dhoofaan dadka caadiga ah ee shicibka ah islamarkaana qayb weyn ka qaatay isugooshidda dhinaca ganacsiga ee dalalka gobolka ku yaala isagoo sheegay in madaarku uu noqon doono mid aad u ballaadhan oo loo isticmaalo dhinaca ganacsiga kaargooga garoonkii berbera ee in badan laga murmaayey ee imaraadku dhisayeen ee la lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu laga qorhaa ciidankii waan ka wareejiya waa shibil maanta wiiganna waxaa imanaya kambarigii dhisaaye eerboorka iyo taawarka ee u rogayay qalabkii diyaaraddu soo degaya wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan marayaa horta masar unbaa berigii lagu soo jira mid ka weyn waa shan kilomitr ka weyn oo dhinac walba u bannaan oo baddii ku agyaalla oo cusub markaa marka qalabkiisa lagu daro waxaynu ku talagelaynaa inuu noqdo garoon dekedda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyne ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xidhan ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii ilaha idhahdo marka cerkii waa looga imanayaa baddii waa looga imanayaa beriga waa laga imanayaa meeyar magaalada biyaha u badi waddooyinka sii kordhi nabadgelyada sii xaji intaasaan kuu sirdaanay dhinaca kale sarkaalka ugu sarreeya shirkadda d b wel ee maamusha dekedda magaalada berbera ayaa madaxweynaha somalilan u sheegay inay ka xun yihiin dhibaatadii dabkii ka kacay wiish ka mida saddexda wiish ee ugu casirsan ee dekeddu ay ku shaqaynaysay kaasi oo gebi ahaanba shufbeelay waxaana sarkaalkan u sarreeya shirkadda d b wel uu u sheegay madaxweynaha in maadaama uu caymis ku jiray wiishka beddelkiisii si deg dega loo keeni doono maareeyaha guud ee dekedaha somalilan siciid axmed cabdilaahi ayaa isaguna sheegay in ay keeneen injineero si loo baadho labada wiishee kale si aanay dhibaata u soo gaadhin shaqadana ay ka joojiyeen waxaase uu sheegay in kadib markii ay baadhitaan buuxa ku sameeyeen injineeradaasi khabarada ku ah wiishashkan casriga ahi ay fasaxeen islamarkaana howlgeliyeen waxa uu siciid intaasi ku daray in haatan la rajaynaya in sida ugu dhaqsaha badan uu wiishkaasi u soo gaadho magaalada berbera maadaama baahi weyn loo qabo dhinaca kale maareeyaha dekedaha somalilan siciid axmed cabdilaahi ayaa sharaxaad ka bixiyey dhismaha dekedda magaalada berbera lagu kordhinaya ee ay gacanta ku hayso shirkadda d b wel kaasi oo la sheegay in xilligii loogu talagalay dhisma ahaan uu ku dhammaan doono dhinacaas soo jeedka aad tegi doontana waxaa weeye waa dhinacii exbeshonku ka socday ee ballaadhinta dekedda skajwalkii loogu talagalayna wuu ku dhammaanaya insha allahu si kastaba ha ahaatee markii ay dowladdii axmed siilaanya bixisay bayska magaalada berbera ee militariga imaaraadka carabta lu dhisanayeen ayaa arrintaasi waxa ay muran xoog leh oo siyaasadeed iyo sharciba ka dhalisay dadka somalilan dooda ugu weyn dadka ka soo hor jeeday ayaa ku doodayey in xilligan mandaqadda xaaladeedu aanay fiicnayn islamarkaana dalka yeman ay ka socdaan dagaalada sokeeye ay somalilan qayb ka noqon karta dhibaatooyinka yeman ka socda haddii bayskaasi imaaraadka carabtu ay ciidamadooda keenaan halka dhinaca sharci dana golaha wakiilada ee somalilan ay sheegeen in aanu sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanu caddayn heshiiska ay somalilan la gelaysa dowladda imaaraadka carabta tallaabadan madaxweyne biixi maanta sheegay ayaa si weyn waxa u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada somalilan oo u arkaa in culays weyn oo dhinaca nabadgelyada khatarku ahaa somalilan uu meesha ka baxay inkastaoo wararka qaar ay fiyoeedu hoos u heshay ay tilmaamayaan in dowladda isutagga imaaraadka carabtu ay dhowaan u sheegtay madaxweynaha somalilan in gebi ahaanba iska joojisay kana noqotay bayskii militari ee ay danaynaysa inay ka dhigato madaarka caalamiga ee magaalada berbera taasi oo xukuumadda somalilanna ay aqbashay soona dhowaysay khadar maxamed cakule v o a hargeysa